haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
waana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari sida caadada ahaydna barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heese dabacsan oo aan kala dhicin oo aan idiin soo xulnay caasha haye dhambaalka ugu horreeya bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray xaaji cabdulaahi samow safiyo aadan shamcuun iyo sidoo kale saynab aadan shamcuun iyo odaygeeda sacdiyo aadan shamcuun iyo odaygeeda iyo muno xaashi odaygeeda iyo nafiso cabdulaahi xuseen iyo naseexo maxamuud waxaa la yidhaahdaa zara iyo fardowsa anis cabdulaahi iyo nasro xuseen cali iyo ugu dambeyntii aamine jibriil axmed iyo sidoo kale xamdi cali culow iyo dhammaan macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee horseed ex maxaa kaa reebay ayaa la yidhahdaa iskuulkan acitaaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa layihi mudanaha iyo marwada farta iyo faraatiga waa tahay waa dictoresa iyo doctoorka baalyar waxay kale yihiin wariye cabdiraxmaan shamcuun iyo xaaskiisa ah qaali yuusuf ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka hirshabeelle waa isniintii bishan juun ay ahayd toddoba waxay leeyihiin isku waara obad kheyr qabana rabbiha idinkala siiyo aamiin aamiin ayaananu u raaciyay dhankayga dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah ayeye adeye maxamed guraaw iyo ayeye maryan aadan cali ayeye sacdiye nuur ibraahim iyo eeda raxiimo cali aamin bayaan cali aamin eeda carabe xuseen maxamed iyo umaano cali aadan yacquub cali aadan daa'uud cali aadan nuuridiin cali aadan saciid yaasiin cabdiqaasim iyo muhaab mucalim yuusuf asma mucalim yuusuf zakiya mucalim yuusuf iyo aamina abshir cabdi xasan aamine xasan cusmaan iyo dhammaan reer mucalim yuusuf isaaq iyo reer cali aadan xasan iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkaas waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah cabdikamaal cali aadan iyo marwadiisa qaaliga ah jaaliye mucalim yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay xaafadda qaahira ee magaalada baydhabo ee gobolka baay taariikhdu markii ay ahayd siddeeddii bishan juun ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka waxaanu leenahay isku waar ubad kheyr qabna allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijka dhegaystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta hiboy codadka aslaa derbi iyo xalimo khaliif magool
habeenadan daraada hurdadii ka tooso iisaa naftiidana hadba meel abaarto anoon hagara ku qabin ishalee laha adduunkii oo dhibaatay bartaagane hibool kama hadalla'ayne hibool howlaha adduunkii oo dhibaatay bartaagane
markale ayaan dhinaca dhambaalada jallaacaynaa dhambaalkan waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxaa ugu horeeya maxamed abuukar casayr waxaa kaloo ku jira bashiir cabdi daahir cabdiqani xaaji maxamed iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag iyo maxamed cabdirasaaq toolman iyo cabdiraxmaan cali deerey iyo cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu baa layidhaahdaa iyo maryan sheekh cabdi iyo mako maxamed iimaan makabela baa layidhahdaa iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa ku jira waa tahay iyo mahad mukhtaar cabduleehi iyo iyo zalaam maxamed axmed iyo mahad axmed calasow iyo ugu dambeyntii baa layidhi maxamed nuur tarzan farxiyo axmed danuuni iyo cali maxamed warsame caleyka baa layihahdaa dhammaantood waxaa dadkan iyagoo isku duuban ay tahaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda baa layidhi cabdiraxmaan shamcuun iyo xaaskiisa qaali yuusuf ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ubad kheyr qabaa ayay ugu duceynayaan in ilaahay uu kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey caasha dhambaal tahaniya dalasho ah ayaan hayaa waxaana uu naga soo gaaray hooyo xabiiba sacdiye cali cismaan gaashaan yare iyo maxamed cali cismaan gaashaan yare iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa habaryar zahro faysal mawlac aashito khaliif ismaaciil dhammaan reer maxamed maxamuud digis iyo dhammaan reer cismaan gaashaanyare iyo cabdinuur maxamed kediye waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xaaji nuur digis iyo gacalisadiisa mine cali cismaan oo bishan juun uu wiil ugu dhashay kalkaal hosbitaal ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin igaarka reerka kusoo biiray loona bixiyey magaciisa sayid bilaal xaaji nuur digis ha noqdo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegaystayaal idin soo qabannay heesta indha caashaq iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
indhaha shaqbo igu eegayo anna waan arko imbiriirsade indhaha shaqbo igu eegayo anna waan arko imbiriirsade ha oogada sariyo ha urkiyo wadnaha oogada sariyo urkiyo wadnaha ku abuuran yee ku abuuran yee aw xayaan daraa aw xayaan daraa ah, inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa aw xayaan daraa aw xayaan daraa ah, inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa arrintan wadiyo seeye gata waa amar ilaah waan ooyaya arrintan wadiyo seeye gata waa amar ilaah waan ooyaya oogada sariyo urkiyo wadnaha oogada sariyo urkiyo wadnaha ha ku abuuran yee ha ku abuuran yee aw xayaan daraa aw xayaan daraa